أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maamulka trump ee saliibiyadda maraykanka ayaa sii kordhiyey dhibaatooyinka uu ku hayo soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka shil sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay dalka kenya howlgal qarax ah oo lala beegsaday murtadiinta ayaa ka dhacay gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya wilaayada hiiraan ayaa degmada maxaas ku soo bandhigtay askarta aybeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey macallimiinta macadu shareeca faracyadiisa wilaayaadka islaamiga xamlad dacwi ah oo ay ku dhawaaqday wilaayada gado ayaa si habsami leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray goobaha waxbarashada ee deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka jumaadul aakhir sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan maamulka trump ee saliibiyadda maraykanka ayaa sii kordhiyey dhibaatooyinka uu ku hayo soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixinta warkaasi inoo haya waxaa sii lawlixaadsaday culisyo baaxadle oo soo food saaray bulshada soomaaliyeed tan iyo intii saliibiga donald trump uu sida tooska ah u bilaabay weeraro ka dhan ah soomaalida ku dhaqan gudaha dalka maraykanka warbixin uu goordhoweyd daabacay wargeyska the guardian oo ka soo baxa dalka ingiriiska oo diiradda lagu saaray xaaladda qalafsan ee soomaalida maraykanku ay wajahayaan ayaa sheegaysa inay haawanayaan meheradihii soomaalidu ay ku ganacsan jireen ee minneabolis dadkii horey u degnaan jiray gobolka minnesota oo qaarkood wargeys kula hadlay ayaa sheegay inaysan weligood arkin suuq sidan oo kale u dansan kaasoo ay ka dhawaajiyeen inuu si lama filaan ah u noqday mid albaabadu u xiran yihiin mashquulkii ayaa lagu bedelay ayuu yidhi wargeysku walbahaar iyo cabsi ka dhalatay hanjabaadda trump ee ku wajahan soomaalida iyo kordhinta saraakiisha socdaalka ee magaaladaas kuwaasoo loo xilsaaray inay bartilmaameedsadaan soomaalida si loo musaafuriyo dadku ma rabaan inay la kulmaan saraakiisha laanta amniga socdaalka oo ay soo galaan ganacsigooda kuna xadgudbaan xuquuqdooda ayay tiri sayne maxamed senator laga soo doorto gobolka minnesota kana soo jeeda soomaalida deggan maraykanka bannaanka suuqa dad iskaa wax u qabso ah ayaa ilaalo ka ahaa si ay u ogaadaan dhaqaaqyada ice kuwaasoo diyaar u ah inay fariimo ku diraan silsilado qoraal ah isla markaana bilaabaan duubis haddii saraakiishu isku dayaan inay qabtaan deriskooda wargeysku waxa uu sheegay inuu arkay calaamado ku yaala albaabada suuqa ay soomaalidu ku ganacsato oo ka digaya in saraakiisha laanta amniga socdaalku aysan soo geli karin iyagoo aan wadan amar maxkamadeed haddii aan aragno dhaqdhaqaaq shaki leh ama si gaar ah isku day afduub waan duubnaa waxaana ku wargelinaa meelaha saxda ah waxaanan afuufnaa fuurida si aan u carqaladayno ayuu yidhi miri flowers oo saacado badan ku sugnaa bannaanka una waramayay the guardian muddo isbuuciyo dheeraad ah tan iyo markii trump bilaabay weerar naciibka ku dhisan ee ka dhanka ah bulshada soomaaliyeed dadka deegaanka ayaa bedelay habnololeedkooda waxayna ku nigaadeen guryaha balmihii ay lahaayeenna waa ay baajiyeen mahadsanid abushiiba shil sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay dalka kenya marwaan maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya shil geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed ayaa ka dhacay harada fiktoriya ee ku taal meel u dhow jasiiradda remba ee deegaanka suuba ee ismaamulka homabey ee dalka kenya shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen dooni kalluumaysi iyo markaba siday soo warisay warbaahinta maxalliga ah ee kenya waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan saddex qof oo kalluumaysato ahaa edward oremo guddoomiyaha laanta maaraynta xeebta ee ismaamulka homa bay ayaa ka hadlay dhacdadan wuxuuna sheegay in doonida uu soo gaaray burbur xog leh ilaa saddex qaybna ay u kala jabtay marka laga soo tago saddexda kalluumaysatada ah ee ku dhintay shilkan ka dhacay harada victoria waxaa dhanka kale uu dhaawac soo gaaray hal qof ah kaasi oo dhaawaciisa la geeyey goob caafimaad ah waxayna saraakiisha dowladda kenya sheegeen inay bilaabeen baaritaanno ku saabsan shilkaasi mahadsanid marwaan howlgal qarax ah oo lala beegsaday murtadiinta ayaa ka dhacay gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxyaabeenkii xalay howlgal qarax ah la beegsadeen fariisin ay maleeshiyaadka murtadiintu kaga sugan yihiin xaafadda warlaliska ee degmada dayniile ee magaalada muqdisho qaraxani ayaa imaanaya xilli habeen hore camaliyad barakaysan oo istishaadiye ah ay ka dhacday gudaha xeranacnac ee magaalada muqdisho waxaana allah fadligii camaliyadaasi lagu dilay siddeed iyo toban murtad iyadoona lagu dhaawacay toddobiyo labaatan kale wilaayada hiiraan ayaa degmada maxaas ku soo bandhigtay askar taayibin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalka cabdiqani maxmed axmed maxamed xuseen oo ka mid ahaa askarta murtadiinta ee lagu soo tababaray dalka uganda kana soo howlgalay deegaano ka kala tirsan wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe waxa uu ka mid ahaa askartii murtadiinta ee lagu jebiyey dagaalkii u dambeeyey ee ka dhacay degmada maxaas kaasi oo ahaa dagaalka ay mujaahidiintu si buuxda ula wareegaan gacan ku-haynta degmada maxaas cabdulaahi cumar maxamuud waxa uu murtadiinta ka raacay degmada maxaas waxaa lagu soo tababaray xero murtadiinta ay ku lahaayeen isla degmada maxaas waxa uu maleeshiyaadka ridada ka tirsanaa muddo saddex sano ah yaxye maxamed maxamuud cismaan oo ka tirsanaa askarta murtadiinta ah ee lagu soo tababaray dalka uganda waxa uu kasoo howlgalay deegaano ka tirsan wilaayaadka galgaduud shabeellada dhexe iyo hiiraan waa saddex askari oo taa'ibiin ah oo isku soo dhiibay wilaayada hiiraan waxaana lagu soo bandhigay degmada maxaas waxayna saddexdan askari ka sheekeeyeen shaqooyinka ay u qabteen gaalada iyagoona intaasi ku daray in hadda ay ka towbadkeeneen gaalnimadii ay horey uga dhaceen islamarkaana ay soo dhowaan wanaag
magacaygu waa axmed maxamed xuseen waxaan ka mid ahay militariga soomaaliyeed guutii sideed iyo labaatanaad ururka laba boqol sideed iyo labaad waxaa lagu soo tababaray dalka uganda muddo shan bilooda waa layga soo qaaday waxaan imaaday magaalada caasimada muqdisho waa layga soo qaaday meelaalka wasra imaaday waa kasoo tegey kabacdii macawiislay daama la shaqeynaya muddo in badana kabacdii waxaan ka mid ahay dadka nabadda qaatay oo adiga muddo waxaan ahay adiga hal sano camal muddaas ahay military kabacdii macawiistaanka u wareegay waxaan la shaqaynaa muddo adiga saddex sano camala kabacdii waxaan ka mid ahay dadka nabadda qaatay hadda waxaan joogaa degmada maxaas dhowr dagaalaan galay oo macawiisliida dagaalkii maxaas ugu dambeeyey hadda meeshaan ahay ka ugu dambeeyaa dagaal xoogan oo hayay boqorada walaayada iyo macawiisliida dagaaliidii adiga oo dagaalkii dhintayda daawaca waa la dagaalay dagaalkiina waa dhammaaday haddana dadka macawiisliida nabadda qaataan ka mid ah hadda waxay qorshaysan in aanan shabaabna noqonin military aan noqonin iska noqdo xoolodhaqato baadiyaa iska joog hadda waxaan joogaa degmada maxaas waxaan la joogaa wilayadan la joogaa maya wax dhibaataa lama kulmin soo dhaweyn wanaagsan aan la kulmi aad iyo aad maya maya lagama yaabo saan ugumaado kii walaayada qaraabada ku darmin waxaan leeyahay kasoo laabtan leeyahay magacayga waa cabdulaahi cumar cali maxamuud waxaan ka tirsanaa jiray ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybta labaatan iyo toddobaad guutada shanaad ururka konton iyo koowaad waxaan ka raacay degmada maxaas ayaan ka raacay tababarkii aan ku qaatay kuna dhammaystay meel kale tababara ay dowladdii ugu qaaday ma jirto saddex iyo toban sano ayaan ka soo tirsanaay shabaabaa maxaas imaanaya ama qabsanaya noolaygii kuma fikirin oo dhulkaadiya ka maqnaa doontaa shabaabana kugu imaan doono kugu talinaya isma lahayn aniga qof ahla ama shaksiya oo igu tashkiilisay iyadoo sidaa tahay ma jirto in dowlad ka baxo ama askarinimo aan ka tanasuul qof igu tashkiili ma jiro iskayaan uga fikiray aniga waxay u qorsaysan maantay xisbi ama siyaasad ama askari aan ka mid noqon ayaa iga qorshaysan oo aan noqdo qof shacaba oo dantiisa oo keliya ka shaqeeya oona jaajuusnimona loo adeegsan ciidamnimona loo adeegsan bismillahi raxmaan raxiim magaciiba yaxya maxamed maxamuud cismaan waxaan ka tiraa ka sanaa jiray ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dowladda qaybta labaatan sideedaad guutada sideed ururka laba boqol sideed iyo koowaad kusoo tababartay uganda tababarka saddex bilood ee uganda kusoo qaatay xamar baa la keenay muddo waxaa jooga afar bilooda kabacdi baa laysoo qaaday miigana loola soo qaaday inta ceeldheer xagii meelahaas sigowa baalka hoo ahay gurgaadhi waxaa la shaqaynayay muddo adig sanad iyo sideed bilooda kabacdii waa kasoo tanasuli hadda walaayada islaamiga la joogaa waxay qorshaysan dee walaayada islaamiga inay waxa weeyaan nabadgelyo aan ka helo wadankayga dadkaygaan joogo markaasna way ka tanasulay bishii safar ee sanadkan kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri ayay ahayd markii allah fadligii mujaahidiintu ay dagaal culus kula wareegeen degmada maxaas ee bariga wilaayada hiiraan waxayna tan iyo xilligaas degmada maxaas marti gelisay askarta towbadkeenayaashaha ee kasoo baxaya safka gaalada kuna soo biiraya safka muslimiinta mahadsanid cabdiqani xamlad dacwi ah oo ay ku dhawaaqday wilaayada gedow ayaa si habsami leh kaga socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi ee noo haya iyadoo qaybka ah xamlada alhidaaya ilaa sabiili najaat wasaadaad ayaa culimmada soomaaliyeed ee hogaaminaysa xamladaasi waxay safar ku tageen deegaanka tuurubarwaaqo oo halkaas ay kula kulmeen qaybaha bulshada deegaankaasi intay halkaasi ku sugnaayeen waxay culimmadu qabteen nadwa cilmiyeed ee uga hadlayeen duulaanka dhanka maskaxda ah ee ummadda lagu soo qaaday iyo sida arrintaasi dadka muslimiinta uga fogjegnaan lahaayeen waxayna sidoo kale culimmada booqdeen dhammaan goobaha waxbarashada deegaanka tuulabarwaaqo sida iskuullada madaarista iyo maraakiista reer goda ilaahi ha barakaya subxaana wa tacaala dadkii ugu horreeyey ee sagaashan iyo saddexdii markii fawdadii iyo dhibkii qaxirkii baxay dadkii u istaagay inay shareecada ilaahay kor noqoto oo ilaahay kitaabkiisa loo laabto oo qoriga u qaatay oo u jihaaday reer geday ahaayeen maanta diinta ilaahay u gargaara garab istaaga wallaahi idaa ku cizoobaysaan oo bilaah idaa ku cizoobaysaan oo tallah idaa ku cizoobaysaan aakhir adduun wanaaga ku helaysaan intaasaa nafteeda u dardaarmaya adinkan idiin dardaarmaya ikhwaani ilaahay aan ka baqno subxaana wa tacaala maanta waa inaan fadhiga ka kacnaawi waa inaan gaalo la jihaadnaawi waa inaan ogaanaa gaalo inay cadownoo tahay gacanna inay raashin nagu siiyaan oo ay lacag noogu soo tuuraan gacanna madaafiic noogu soo tuuraan walaalayaal wax isqabanaya ma ah diinkeenna wuxuu ku toosayaa ikhwaani fillah caqiidadeenna ku saxmaysaa alwalaa walbaraa ina laga helo mar haddii aad waxbarashadii ku jirtaan waxbarashadu waxay leedahay waxyaabo qurxiya oo sharafa ka arday kastoo waxbaranaya waxbarashadiisa waxaa qurux u ah alakhlaaq qofka muslimka inuu akhlaaq leeyaha la rabaa inuu ummadda kale ka gedisan yaha la rabaa inuu dadkan waxbaranaya ka soocan yaha la rabaa bulshada deegaanka tuulabarwaaqo ayaa dhankooda si qalbi furan u soo dhoweeyey culimmada khayrka u keentay iyagoona u mahad celiyey culimmada soo booqatay ikhwaani allah subxaana wa tacaala waa mahad iskale mahad bacdeed waxaan mahad u celinahayaa culummada iyo akhyaartana soo booqatay oo meel fog nooga imaaday islamarkaasna u timid si macnaha noogu faa'iideyn lahaayeen kitaabka iyo sunnada iyo manhajka salafiga ay noo gaarsiin lahaayeen diinta islaamka iyo horumarinteeda shaqadeeda ay oga shaqayn lahaayeen anagoo ka mid a waaridiinta afkooda ku hadlahayo tuulal barwaaqo arrimahaas ayaan aada u soo dhoweynahayaa waxaan leenahay wajazaakum allahu khayran waxsan walaalayaal anigoo ah maamulaha madrasada salaama al asaasiya waalibtidaa'iya waxaa weeyaan maanta waxaana soo booqday culummo waxaa weeyaan xarakatu shabaab almujaahidiin ka socoto ayagoo waxaa weeyaan waanooyin tawcido dhinacyo badan taabanaysana siiyey waxaa weeyaan wallaahi aad iyo aad ayay noo taabatay waanadii iyo tawcidadii ayna siiyeen waxaa weeyaan allah subxaanah watacaala ayaa ku mahadsan waxaa weeyaan ayagoo ardadii la hadlay macalimiintii la hadlay bulshadii iyo deegaankii fariimo badan u gudbiyey ammaanadii iyo xujadiina la saaray handaan nahay maamulka madrasada salaama iyo macalimiinteeda iyo ardadeeda hadduu ilaahay idmo waynu gudanaynaa ashkurukum bacda allahi biziyaaratikum waquduumikum bimadrasati salaam alibtidaa'iya walmutawasita fii qaryati barwaaqo ونرحبكم بآيات مفتوحة ونقول لكم أهلا ثم أهلا ثم أهلا نزلت منزلا قد سار سهلا ضيفنا بالقلب حلا مرحبا أهلا وسهلا ولنا كل سرور من محباه تجلى إننا نكرم ضيفنا ونعد الضيف أهلا ونقيه على حق كل حق من حقوق إن أضل إن حب الضيف يرضي ربنا عز وجل maantayta waxaa maacad uraxma lculuumi sharciya walcarabiya nagu soo booqday culamaa udiin ka socdo xarakatu shabaab almujaahidiin waxaa weeye culummadaasi aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa booqashada ayna soo booqdeen ee safarka dheer ay nagu soo bixiyeen waxaa weeye annagana aad baan usoo dhoweynay waanu ku faraxsannahay inay waxaa weeyaan maantayto ay noogu imaadaan macad uraxma lilculuumi sharciya walcarabiya ee meeshaasna noogu jeediyaan kelimada aad u qiimo badan annagana aan noqonay kuwo waxaa weeye xaqiiqatan quluubteennada ay taabteen culimmadaasi oo u mahad celinaynaa waxaana leenahay mar kasta inaysaan iyo si lamid aysaan ay noo soo booqdaan ayaan ka rajaynaynaa oo ka codsanaynaa insha allahu tacaala aad baynay u mahadsan yihiin tihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdicasiis aadan axmed waxaan ka mid ahay ardayga jaamacad raxma alculuum alsharciya walcarabiya waxaan halkaa u mahad celinaya culimmadana soo booqatay ee islaamka xarakatul al-shabaab walmujaahidiin ee naga soo booqatay meesha dheer aad ayaan ugu mahad celinayaa allaha barakeeyo waxaan ka rajaynayaa inay mar kasta noo soo noqdaan kuwii ku dhaqmoo qaatan allaha naga dhigo ayagana ajir allaha ka siiyo anagoo ah gabdhaha jooga tuulo barwaaqo ku nool dhigtana markaska umusalama waxaan maantana soo booqday culimo aad iyo aad u qiimo badan una sharaf badan waxaana ka faa'iidna maasha allah muxaadarooyin aad iyo aad u qiimo badan waxay aad noogu baraarujiyeen wajahaadka jahaadka maanta fadligiisa iyo qiimuhu leeyahay ayay noo sheegeen ilaahay raxmaanka dunubtooda ha dhaafaan leenahay ajirkoodana ha u xamladan dacwiga ee ka socota degmooyinka deegaanada walaayada islaamiga ee gedo ayaa waxaa si weyn uga faa'iidaystay dhammaan bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada walaayadaas mahadsanid casaam guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray goobaha waxbarashada ee deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool warbixinta warkaasi waxaa inoo hayaa walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan guddigan oo ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana howle ku aadan dardargelinta dhanka waxbarashada ka waday dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ayaa socdaal dheer ku soo maray dhowr deegaan oo hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool deegaanada ay guddigan gaareen waxaa ka mid ahaa deegaanka dudumaaleh ama dahabyaale deegaanka sarmaan iyo deegaanka abal oo dhammaantood hoostaga degmada xudur guddigan markii ay deegaanadan gaareen waxay la kulmeen qeybaha kala duwan ee bulshada iyagoona sidoo kale booqday dhammaan goobaha waxbarashada ee hoostaga maktabka waxay guddigan markii hore ku hormareen deegaanka dudumaale ama loo yaqaana dahabyaale iyagoona booqday dhammaan goobaha waxbarashada ee deegaankaas dowlana u qabtay macalimiinta ardayda iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada ee kulanka ay la qaateen waxayna hadiyado gaarsiiyeen dhammaan goobaha waxbarashada ay booqdeen maamulaha iskuulka axmed binu xambal ee deegaanka dudumaale oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyay booqashada ay guddigan ku tageen deegaankooda iyo sidoo kale dowladii loo qabtay si fiicanaan u soo dhoweynay maktabu tarbiya wa tacliim dardargelin ayay wadeen oo waxbarasho ah dowri yar iyo waxbayna siiyeen bulshada iyo annagaba si fiican ay noo qaabileen hataa waxayna siiyeen qalab oo maaragta oo aan ku kaalmaysano waxbarashada intaas dhan waana siiyeen aad iyo aadaan maaragta u soo dhoweynay intaa kadib waxaa jira tartan dhiirigelin ah oo guddigan ay u qabteen ardayda wax ka dhigatay iskuulka axmed binu xambal ee deegaanka dudumaale ama dahabyaale waxaana tartankan uu u dhexeeyey wiilasha iyo gabdhaha wax ka dhigtay iskuulka su-aashan waxaa iska leh majmuucada caaisha binti abibakar waxay leedahay udkur alaaatan min alamaakin allatii laa yajuusu qadaa'u alxaajati fiiha نحلة للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما اسمي نجم عبد الرحمن عبد الله في مدرسة أحمد بن حنبل الابتدائية في قرية دهب يالئ الجواب الطريق الذي يمر الناس به الظل الذي يجلس الناس فيه تحت الشجرة المثمرة su-aasha la weydiiyey majmuucada caaisha binti abibakar radia allahu tacaala canhuma ee ka imaanaysay dhanka maadada fiqiga waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba derajo muddo tartanka uu socday kadib yay guusha raacday majmuucada caaisha binti abibakar radia allahu tacaala canhuma sideedoodii su-aal ee la weydiiyey sideeddaba way ka jawaabeen waxayna ku heleen lix iyo toban derajo waxaa u dheeri ahayd hal su'aal oo ka faa'iidaysi ahaan ay uga jawaabeen oo ay ayaduna ku heleen hal derajo majmuucooda waxaa weeye toban iyo toddoba derajo saali ajligeeda wuxuu tartanka ku dhammaaday majmuucada caaisha binti abibakar toban iyo toddoba derajo majmuucada cabdilaahi ibnu cabbaas laba iyo toban derajo shan derajo ayay guusha waxay ku raacday majmuucada caaisha binti abibakar radia allahu tacaala canhuma tartanka kadib waxaa idaacadda islaamiga andalus la hadlay malaaqa beesha lawaaye ee wilaayada islaamiga ee bakool isagoona ka warbixiyey waxa deegaankiisa ka dhacay ana oo ee malaaqa lawaay beelo gaar ahaan bakool alxamdulilah ilaahi tabaaraka watacaala ayaan umahadnayaan may kale aan umahadnagaane guddiga banajinada tarbiyatu watacliim jasaakum allahu khayran aan umahadnagaan ciid aan ka faraxsagna maadaama geekmay ahaan tartan iyo gobodeen jazaakum allahu khayran tartartanka iyo gobodeegna ee tartan weyn haay ardaytamay waa haddii oonay migal nagada fadeen haddii balaag nagada fadeen walwa adar le ku dhiyeen eed linka may waha korkaan anka diirsadi jazaakum allahu khayran eed anka qanacsagna waxay sidoo kale guddigan booqdeen deegaanka sarmaan oo isagana ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur waxayna sidii deegaankii hore oo kale ay la kulmeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoona dowlaad sharci ah oo muddo kooban ah u qabtay ardayda iyo macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada iyo iskuulaadka ku yaala deegaankaas si la mida deegaankii hore ayay guddigan booqdeen goobaha waxbarashada iyagoona u qeybiyey hadiyaad kala duwan oo u badnaa qalabka waxbarashada iskuulaadkii ay booqdeen waxaana jira tartan sidoo kale loo qabtay ardayda wax ka dhigata madarasada deegaanka wuxuuna tartanka u dhacay sidan su-aasha ugu horeysa waxaa iskale gabdhaha akmil alxadiid alaati can abi qataadata asulamiy radia allaahu canh ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal إذا دخل أحدكم المسجد نحلة للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما anoo magaaga ileero saciido sheekh cusmaan madarasada shariif abdinuur sarmaan majmuucada aishat abibakra hoon su-aaliska jawaabeer idaa dakhala ahdukumul masjida falyarkaa rakaatayni qabla iyo jirisa su-aasha la weydiiyey majmuucada caaisha binti abibakar radiallahu tacaala canhuma ee ka imaaneysay dhanka xadiidka kaasoo laga dalbay waxay u dhammaystireen si sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo
su-aashan waxaa iska leh majmuucada cabdulaahi bin cabaas ee wiilasha wax ka barta dugsiga hoose ee shariif cabdinuur ee ku yaala deegaanka sarmaan su-aashu waxay leedahay tii hore la mid tahay akmil alxadiid alaati can caaishata radia allaahu canha qaalat kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ida istaftaxa asalaata qaala subxaanaka allaahumma akmil al hada alxadiid نحلة للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما anoo magaca ileerow maxamed aadan guyow madarasatu shariif cabdinuur oo magaalada sarmaan subxaanaka allaahuma wabihamdiga watabaaraka ismuka watacaala jadduka walaa ilaaha khayruka su-aasha la weydiiyey majmuucada cabdilaahi ibnu cabaas radia allahu tacaala canhuma waxay uga jawaabeen si sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo deegaanada guddigan ay tageen sidoo kale waxaa ka mid ahaa deegaanka abal oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur iyagoona si la mid ah deegaanadii hore oo kale booqday dhammaan goobaha waxbarashada ee deegaankaas sidoo kalena kulamo kala duwan la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa soo gebagabeeya socdaalkooda waxayna xamladan ama socdaalka noogu magacdareen shaxdul himam liahli lqimam taasoo wada saameysay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool mahadsanid abu xasaan warbixintaasina waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii subaxnimo oo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh